shan iyo afartankii kalena waajibnimadeedii laynaga nasakhay jawaabtu waxa weeye ciddii lagu kelifayey bacdi ka mida ogeyd oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam baa la ogeysiiyey ciddii lagu kelifayey baanu ka mid ahaa mukalafiintii buu ka mid ahaa marka iyadoo mukalafiintii bacdi ka midii ay og tahay baa la nasakhay ee mukalafiintii oo dham iyadaynay ogeyn oo axad ka midii aanu ogeyn lama nasakhin taana saasaa lagaga jawaaba marka min qabli alcilmi bilmukalafi bihi waxaa la ysku kalifayay iyadaan weli la ogaanin oo cid lagu kalifayo ogaatayba ayna jirin in la nasakhaa ma banaana qawlan waaxide min qabli alficli inta aan weli la samaynin oo la tamakuni karayn oo la awoodi karaynin in la sameeyo ka hor in la nasakhaa ma bannaan tahay mise ma bannaana mas'alada noocaasa culammadu waa ku kala qaybsan yihin laba qowl baa ku sugan qowlka raajixina waxay tahay inay bannaan tahay dhacdayna oo faa'idada ku sugani maxay tahay shay baa lagu yidhi waxaan samee markii lagu yidhi samee baa haddana markaysaga weli intaanay kuu suuro gelin inaad samayso ayaa lagu yidhi ka noqo oo waxaa samee oo waaba la nasakhay faa'idada ku sugani maxay tahay faa'idada ku sugani waxa weeye ictiqaadka la ictiqaadinayo in waxaasi uu waajib ku tahay oo saaran yahay iyo yacni goosashada la casminayo la goosanayo in ficilkii lala yimaado faa'idada ku jirtaa waa caynkaas ibtilaa baana ku jira ibtilaa baana ku jira qisadii ibraahim baana ka mid a falama aslama watallahu lilyabiini weli ficilkii markaysaa waxaan markaa tamaaman uma samayn ayaa markaysaa waxaan markaa haddana waxa weeye waa laga nasaha wafadaynaahu bidibxin cadiim marka inay yani xikmada looga jeedo ibtilaa inay tahayna waa la tilmaamo ilaahay waxa uhi ina hada lahuwa albalaa'u lmubiin horena waynu usoo marray markaysagaa yani waxa takliifka looga jeedaa ma imtihaal keliya mise waxa weeye waa mutaradida bayna alimtihaali waalibtilaa horaynu usoo aragnay qowlka raajixina wuxuu ahaa inay markaa mutaradida tahay bayna alibtilaa'i waalimtihaal oo ay marna ibtilaa keliya noqon karto marna imtihaalu noqon karto yani markaysaga saas yadaa noqon karto wnasu yani nasakhaad la nasakho min qabli wuquuci lficli ficilku intaanu dhicin ka hor jaa'a waa yimi wuquucan min jihati wuquuc buu yimi fii saxiixi naqli naqliga kiisa saxiixaa buu ku yimi wajaaza bilfaxwa wanasquhu bilaa aslin wacaksuhu jawaasuhu injala wajaaza waa bannaanaaday bilfaxwaa yacni markaa naskhigu waa bannaanaaday ay huwa naskhigu bilfaxwaa faxwe wax lagu nasakhaayo mafhuum wax lagu nasakhaa waa bannaan tahay wa naskhuhu nasakhaada mafhuumka la nasakhaa bilaa aslin asal la'aantii la nasakhaana yacni isaguna waa bannaan tahay wa naskhuhu nasakhaada bilaa aslin marka asal la'aantii la nasakhaa oo manduuqii aan la nasakhin ee mafhuumkao keliya la nasakho iyo wa caqsuhu sidaa lidkiisoo asalka in la nasakho mafhuumku baaqi yahay jawaasuhu bannaanaanshihiisu injala waa daahirto waa muuqata khabarkii wuxuu noqonayaa jawaasuhu injala wuxuu halkana inoo tilmaamayaa faxwa alkhitaab waxaa la yidhaahdo mafaahiimta ah in wax lagu nasakhaa waa bannaan tahay oo faxwa alkhitaab markaysagaa mafhuum muwaafaqaha nooca la yidhaahdo mafhuum muwaafaqahaasi ha ahaado musaawi ha ahaado ama awlawi ha ahaado mid awlawi ah ama mid musaawiya kuu doonaba ha noqdee mafhuum oo dhan lama yidhahdo faxwa alkhitaabe yacni markaa mafhuumu muwaafaqaha la yidhaahdaaye waxa bannaan in wax lagu nasakhaa waa bannaan tahay sidaas si la-eg waxa kale oo bannaan faxwa alkhitaabkaoo mafhuum muwaafaqaha in la nasakhaa laftiisa asalkii manduuqihiina uu baaqi yahay kaasina waa bannaan tahay oo waxaa la nasakhay markaysaa waxaan mafhuumkii asalkiina waa baaqi mafhuum muwaafaqaha ahaabaa markaysaa waxaa la nasakhay asalkiisiioo manduuqa ahina waa baaqi kaasina waa bannaanta sida sidaa cagsigeeda ama lidkeeda oo ah marka asalka in la nasakho mafhuum muwaafaqoo faxwalkhitaabka ahina inuu baaqi yahay isaguna waa bannaanta nooca ugu dambeeya tusaalihiisu waxay ahaatay aayaddii haddii aynu akhrina wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin aayaddaasi waxay tilmaamaysay sida xadiiskii markaa sababu nusuulka ahaaba uu tilmaamayay ee muslim saxiixa ku soo wariyey in haddii wakhtigai aayaddu soo degtay in qofka dadka xoogga leh ee awoodda u leh soomka ramadaan markay bilato inay door u lahaayeen oo ay kala dooran jireen inay fidyo bixiyaan iyo inay soomaan kuwa awoodi karayaa sidaa kala dooran jiray ilaa ay ka soo degtay faman shahida minkum shahra falyasumuu markaa kuwii xoogga u lahaabaa markaa yacni kala dooran jiray marka la yidhi waxay ku tusinaysaa oo mutacayin aanu soomku markaa ku ahayn kuwii aan xoogga u lahayn ee odaygii gaboobay iyo islaantii gabowday iyo cidda la halmaasha kuwaasina inay uga awlaysnaayeen fidyo inay bixiyaan ayaa faxwal khitaabkuna ahaa marka waxa weeye waxa ay markaa yani yani waxa la nasakhay manduuqii aayadda oo ah kuwii markaa awoodda u lahaa waxaana baaqiya faxwa alkhitaab qowlka raajixa marka lagu socdo ayaa baaqi ah labada hadale ibnu cabbaas ee labaduba saxiixaana waa la kulminayaayo waa la iswaafajinaya cabdillahi ibnu cabbaas marna wuxuu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu waa mansuuqo marna wuxuu yidhi wacala aladiina yutiiquunahu mansuukha ma aha labaduna isma caaridayaan labada hadal hadalkii salafka aynu ka soo naqlinay mutaqadimiintu naskiga uu isticmaali jirayna waasica ahaa baa looga jeeda oo mansuukho markuu leeyahay wuxuu ka tilmaamaya uga jeedaa waa makhsuuso oo waa caam la khasisay markuu leeyahay waa mansuukho ma ahana wuxuu uga jeedaa xukumkeeda lama wada rafcin marka labada hadal waa iswaafaqayaanoo almuhbatu hayru lmanfiyi ka la sugayo iyo ka la nafinayaa waa kala duwan yihiin ee isku mid ma aha marka faxwa alkhitaab oo ah markaa dadkii aan kari karaynin ayaa fidyadii baaqi u tahay mafhuumka aayadda kuwii kari karayay oo manduuqa aayaddu sheegtayna waa la nasakhay wa caqsuhu jawaasuhum jala markaysagaa sidaas yadaa wey wajaaza waa banaanaaday huwa naskuhu bilfaxwa faxwe wax lagu nasakhaa waa bannaan tahay wa naskuhu bilaa aslin wa naskuhu nasakhaadiisa faxwaha la nasakhaa bilaa aslin asal la jirkii la'aantii la nasakhaa oo manduuqu aanu wehelin iyo wa caqsuhu sidaa lidkiisoo asalka la nasakhaa oo faxwihii uu baaqi yahay jawaasuhu bannaanaanshihiisa in jalaa daahir bay noqoto way muuqatay calaa sabiil yani markaa yani fardi ama taqdiir ahaan marka la qadaro tusaalaheedu waxay ahaatay oo misaal fardiya washa'nu laa yuctaradu lmisaalu id qad kafa alfardu walixtimaalu buu inoo keeni doonaaye falaa taqul lahumaa uffin hadalka uu ilaahay yidhi hadal xun ha ku odhan waxaa markaa laga qaadanayaa waalidkii kelmad xun inaan lagu odhan waxaa markaa yacni ka sii awlaysan yacni gacan xunina iyo inay kaaga tegin oo ha farasaare taasaa markaysaga waxbaa ka sii awlaysan waxaa suurtoobi karta ma yani markaa manduuqa falaa taqul lahumaa uffin oo hadalkii xumaa in la yska odhan karo maadaama uu sahlan yahay haddii markaa la banneeyo ka dharan mayso gacantii in la banneeyaa ka dharan mayso haddiiba calaa sabiili fardi wataqdiir ma dhicine dhicina mayse haddiiba laga soo qaado markaa in la banlayn lahaa kelmadda xun oo la yidhahdo waan iska hadhadlaya ibra ma laha hadduu sida kale u wanaajiyo haddiiba sidaasi ay dhici lahayd ka dhalan mayso gacanta in la banneeya oo waxa weeye taxriimkii darbigu waxaa la odhanayaa xaaraannimadiisiibuu baaqi ku yahay oo tacfiifka in la banneeyo ka dhalan mayso in ilaaba ilaa darbigu bannaanaado ka dhalan mayso wara'yu lakhariina alistilzaamu wa bilmukhaalafati laa yuraamu wa ra'yu lakhariina culammada badankoodu ra'yigoodu hamsatulqaciga markaa labada kelmadoodba yani hamsatulqacigu akariin bay ku jirtaa akariin hamsatulqacigii baa markaysagaa la naqliyo laamkaa loo naqliyo wa ra'yu lakhariina listilzaamu bay noqonaysaa ta kale waxay iska ahayd markaysaga hamsatulwasli bay iska ahayd marka waxa weeye midna laam kor dhigan midna laam hoos dhigan baa la akriyay wa ra'yu lakhariina ra'yiga culammada badankoodu listilzaamu ay listilzaamu istilzaam weeye inay labadu islaasimsanayaan oo isku xidhan yihiin oo manduuqa iyo mafhuumku aynay kala hadhayn ama wada nasakmayaan ama ay wada joogayaan saasay agsarku qabaan wa bilmukhaalafati laa yuraamu yani wa bilmukhaalafati ay wa nasku nasakhaat bilmukhaalafati markaysa waxaan markaa mukhaalafo wax lagu nasakhaa laa yuraamu looma qasdiyo yacni daciifnimadeeda ay taag daran tahay darteed baan loogu qasdiin wahiya cani lasli lahaa tajarudu wahiya markaa iyada mafhuum mukhaalafaha lahaa tajarudun yacni ka madhnaanshaha u sugnaatay cani lasli asalka ay ka madhnaato fii naskhi nasakha gudihiisa wancikaasuhu sidaa lidkiisuna mustabcadun mid la fogaysanayo weeye oo bimacnaa la daciifinayo wuxuu inoo tilmaamayaa culammada jamaahiirtu waxay qabaan labada mas'alo inay isku xidhan yihiin oo haddii markaa mafhuumka la nasakho manduuquna la nasakhmayo haddii manduuqa la nasakhana mafhuumku la nasakhmayo oo aynay kala hadhaynin sidaas yada ah ayaa markaysa waxaan markaa yacni agsarku ay qabaan shanqiidigu laftiisu waxaad moodaa inuu u iilanayo ra'yiga ah markaysa waxaan markaa in sida aksarku qabaa oo waxa u ihi waظaahiru khilaafu dalika kamaa dahaba ilayhi laksaru inay isku xidhan yihiin baa markaysagaa daahir ah yani saas markaa wey wa ra'yu laksariina listilzaamu labadu inay isku xidhan yihiin oo islaasimsanayaan sidaasay markaa culamada badankoodu qabaan midkood in la nasakhaa ma suuragalaha ilaa ka kalena markaa u raaco oo laazim iyo malzuum bay isaga dhigan yihiin asal iyo farac bay isaga dhigan yihin haddii asalka la nasakho faracuna waa raacaya laazimka haddii la nasakho malzuumku ka laazimayna isaguna waa raacaya sidaas yadaa weeye ee mafhuum mukhaalafa in wax lagu nasakhaa ma suurtoobi kartaa jawaabtu waa maya oo haddii nas aad hayso mafhuum mukhaalafana uu khilaafo mafhuum mukhaalafu waa taag daran yahay sidaas aaweed baa culamada qaarkood ay marka horeba tuureen oo yidhahdeen xujo maaha abu xaniifaaba ka mid a marka waxa weeye daciifnimada ay taag daran tahay darteed mafhuum mukhaalafa in wax lagu nasakho oo nas lagu nasakhaa maba dhici karto taasina waa sidaas weeye ee mafhuum mukhaalafaha iyo asalku ma kala bixi karaan oo ma dhici kartaa mafhuum mukhaalafihii in la nasakho oo asalkii uu baaqi noqdo jawaabtu waa haa sidaa cagsigeeda oo markaysa xallidkeeda ah oo ah asalka inta la nasakho in mafhuum mukhaalafi uu baaqi noqdaa ma suurtoobi kartaa maya daciiftaasi weeye buuri oo waa mid markaa mustabcad oo la fogaysanayo oo inas taas ay ku xidhnaanayso wey tusaalaha ta hore markaysaga waa dhacday waana bannaan tahay waxay tusaalaheedu ahaatay inama almaau min almaai baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inama almaau ay inamaa yajibu almaau min almaai ay min almaai alkhaariji min alinsaani yani xoogaa markaysaga waxaan markaa ijmaal baa ku suganoo waadix maaha yacni marka waxa weeye biyaha lagu maydhaa waxay ka waajibaysaa yacni biyihii qofka ka soo baxaya manida ahaa unbay ka waajibtaa marka waxa weeye inamaada xasrigaas mafhuum mukhaalafa halkaa laga qaadanayo haddaan biyo soo bixin maydhi ma waajibtaa laga qaadanaya marka ninkii xaaskiisa u galmooday ee jimaacay ee dabeed la-aan biyo ridina biyihii aynay ka iman inaan maydhi ka waajibin baa xadiiskaasi ku tusinayay mafhuum mukhaalafaana kugu tusinayay mafhuumkaa waa la nasakho axaadiista saxiixaynkaa nasakda ee tilmaamaysa waxa weeye hadduu ninku jimaac la yimaado oo uu dabeedna markaysaga waxa u biyo dejin waayo in maydhi ku waajibayso axaadiista saxiixaynka ku soo aroortay sidaad sheegaysaa markaysaga waxay nasakday mafhuumu mukhaalafahay nasakday laakiin manduuqa xukumkiisu waa baaqiyo haddii biyo ay soo baxaan walow galmabayayna kusoo bixina ina maydhi ka waajibtaa iyadu baaqi weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وهي عن الأصل لها تجرد وفي وهي, في وهي عن الأصل لها تجرد في النص وانعكاسه مستبعد ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يرى ذا رفع وهي مفهوم مخالفه لها تجرد مرنان شاي كمرنتا وسغناتي عن الأصل أصل كاي كمرنتا هاي أو منطوقة في النسخ نسخ يقدهيسا وانعكاسه سدا لدكيدا سدا لدكيدا oo ah markaa asalkii in la nasakho iyadoo mafhuum mukhaalafihii baaqiya ay mustabcadnu mid la fogaystay oo bimacnaa la daciifinayo weeye oo xagga waxa weeye asalka haddii la nasakho iyaduna waa raacaysaa oo ka hadhi mayso laakiin waxaa suurtoobi karta mafhuum mukhaalafihii in la nasakho iyadoo asalku baaqi yahay oo manduuqa ahi wayajibu waxaa waajiba alrafcu rafca ayaa waajiba bimacnaa naskhi la naskhiyo xukumkaa la kor yeelo lixukmi alfarci xukumka farca ee in la kor yeelo oo la nasakho ayaa waajiba ah in xukmu aslihi yuraa daa rafci ay in yura xukmu aslihi xukumka asalkiisa haddii markaa la ogaado yuraa markaa la ogaado daa rafcin inuu yahay mid markaa naskhi u saaxiib oo xukunkii maqiisu calayhigee laga qiyaastay haddii la nasakho maqiiskii oo faraci ah oo kii loo qiyaastay ahna isagana in la nasakhaa waa waajib ay yejibu rafcu yejibu irafcu lixukmi alfarci waxa uu inoo tilmaamayaa haddii mas'alo qiyaas lagu keeno saynu baabulqiyaas aynu ku arki doonno maqiiska iyo maqiisu calayhiga loo qiyaastaha iyo laga qiyaastaha midna farac baa la yidhaahdaa midna asli ka xukunka uu qiyaas ugu tegay waxaa la yidhaahdaa farci baa la yidhaahdaa ka markaa laga qiyaasanaya xukunku asal ahaan uu ugu sugan yahay la doonayo in laga soo gudbiyana yacni waxaa la yidhaahdaa asli baa la yidhahdaa oo maqiisu calayhiga ah marka maqiisu calayhigii asalkii ah haddii la nasakho xukunkii faraca ee markaa qiyaaska ahaa ee laga dhisayna isna wuxuu noqonayaa mid aan haabit ahayno sugnayn oo waa raacaya yacni attaabicu taabic yacni taabic buu ahaa yacni maadaama markaysa waxaan maqiis maqiisku uu ahaa taabic maqiisu calayhigiibuu markaa naskiga la nasakhayna ka raacayaayo isagii haabit noqon maayo waxay u misaaliyeen tusaalaha haddii markaa la yidhaahdo masalan shahaadada yacni gaalada xaalatu daruuro oo safar markay muslimiintu ku sugan yihiinoo wakhtiga noocaas ah yacni waxaa ku soo aroortay nas baa ku soo arooray aw aakhiraani aw aakharaani min hayrikum yacni markaa qowlka markaa raajixa ah ee labada qowlee marka ahlu tafsiirku ay qabaan midkood kooda raajixa ah marka lagu socdo aw aakharaani min hayrikum waxaa looga jeedaa bimacnaa min hayri lmuslimiin cidaan markaa muslimiin ahayn ayaa markaa looga jeeda marka culammada qaarkood taa waa ka qiyaasteenoo waxay yidhaahdeen haddii shahaadadii gaalada iyo markhaatigoodii uu ku bannaanaaday xaalatu daruuro ama lagama maarmaan hadduu markaa ugu bannaanaaday muslim inay markhaati u galaan wakhtigii safarkaee daruuradae aan muslimiini la socon shahaadada markaa gaaladu ay markaa qaarkoodba qaarka kale ku markhaati furayaan ta noocaasina waa bannaantoo shahaadatu ahli dimati bacdihim calaa bacdin ama bacdihim libacdin qaarkoodba qaarka kale ay ku markhaati furayaan ama ay u markhaati furayaan waxay tahay mid bannaan bay tahay bay yidhaahdeen xanafiyadu waxaana laga qiyaasanayaa shahaadadii muslimiinta loogu banneeyey inay u markhaati furaan gaaladu xaaladda daruurada ee aan muslim la socon ee safar lagu sugan yahay marka waxa weeye culammada jamaahiirtu waxay qabaan aw aakharaani min hayrikum inay mansuukho tahay marka waxay yidhaahdeen mar hadday mansuukho tahay xukunkii laga qiyaastayna wuxuu noqonayaa isaguna midaan saabit ahay bacdi xanafiyada ka mida waxay yidhaahdeen maye waaba bannaan tahay yacnii xukunkii asalka iyadoo la nasakhay xukunkii maqiisu calayh maqiisu calayhiga iyadoo la nasakhay maqiiskiio faraca ahina inuu xukunkiisu haabit yahay yacni waa suurtoobi kartaa bay yidhahdeen oo iyagu waa khilaafeen marka halkan inuu markaa xukunka faracu ilaaba ilaa haddii xukunkii asalka la nasakho inuu isaguna raacayo aanu haabit noqonaynin masalada beydkani sheegayo iyagu waa khilaafeen jamaahiirta marka sidaas aawadeed waxay yidhaahdeen waa markaysaga waa laga qiyaasan karaa bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal aw aakharaani min hayrikum layskuma waafaqsana mansuukha inay tahay bacdu ahlilcilmiba waxay qabaan inay muxkamo tahay xanaabiladaana ka mida qolyahasaas qaba oo waxay leeyihiin xaaladdan xaalatu daruuro ee safar lagu sugan yahay ee muslimiini aynay wehelin xukunkaasi waa baaqiyo yacnii gaalkii la socday markhaati waa la weydiinayaa tan noocaas ah yacni markaa markhaati waa la weydiinayaa yacni nas markaa aan la kulmin karayn naski oo la isticmaalo mooyaane si kale aynay suurtoobi karaynna meesha ma taalla bay yidhahdeen wayajibu waa waajibayaa bay yidhaahdeen alrafcu jamaahiirtu in la kor yeeloo la nasakho lixukmi alfarci xukunka faraca marka in la nasakhoo la kor yeelaa waa waajibaysa in xukmu aslihi yuraa daa rafci ay in yura xukmu aslihi yuraa daa rafcin yejibi rafcu haddii markaa yacni la ogaado xukunkii asalku inuu yahay mid markaa naski u saaxiib oo isaga la nasakhay maqiisu calayhigii yacni waxaa waajiba xukunkii faracuna inuu raaco isaguna u dhaco wa yunsakhu alinshaa walow mu'abbada wa yunsakhu waa la markaa nasakhaa alinshaa inshaagii waa la nasakhaa walow mu'abbadan walow kaana haba ahaado markaa inshaagu mu'abbadan mid la abadiyeeyey haba ahaadee oo ta'biid markaa lagu daray bimacnaa wax abad oo kale tilmaamaya waalqaydu qaydku ta'biid lagu qaydayaa badaa waa muuqday filficli ficilka gudihiisa iyo awilxukmi waalqaydu qaydka oo filficli ficilka gudihiisa la qaydaa awilxukmi ama xukumka markaa la qaydaa oo ta'biid lagu qaydaa badaa waa muuqday wa fil akhiiri markaa suurada dambea manaca bnulxaajibi ina xaajib sheikha la yidhahdee maalikigii uu diiday ka mustamirin bacda sawmin waajibin yacni taasina waxay ahaatay sida waxa weeye tusaalaheedu sida markaa mustamirin erayga ah oo bacda sawmin daa'imin bacda sawmin waajibin soom waajiba markaysagaa dabadeed markaa timi wuxuu halkan inoogu sheegayaa yacni inshaa iyo khabar wax la yidhaahda ayaa kala jira wixii markaa ku saabsan inshaa yacni sidiisaba naskigu waa gelaya walow haba ahaado mid abadiye lagu qayday haba ahaadee waxa uu yahay miday bannaan tahay inuu naskigu galo waxaan farqi kala lahayn haddii markaa ta'biidkaa lagu qaydayo ficil iyo haddii xukum lagu qaydayo farqi ma kala laha mid walba naskigu waa ku bannaan yahay calaa sabiil fardi haddii la yidhaahdo waa taqdiir ahaan iyo fardi ahaane haddii la yidhaahdo yacni sawmu caashu sawmka markaa caashuura markaysaga maalinta la yidhahdo haddii la yidhahdo suumu caashuraa'a abadan caashuura sooma abadan weligeed weligiin markaa sooma weligiin sooma haddii sidaas yadaa la yidhaahdo ta'biidkaa markaa ficilka lagu qayday naskhi waa geli karaayo waxay noqon kartaa iyadoo abad lagu qayday haddana in la nasakho waa suurowda wakadaalika haddii la yidhaahdo sawmu caashuuraa'a yacni caashuuro sawmkeedu mustamirun calaykum abadan yacni markaa waajibun calaykum ama mustamirun calaykum waa idinku waajib abadan weligii buu idinku waajib yahay ama mustamirun calaykum korkiinna wujuubkiisu waa ku daa'imay abadan weligii haddii sidaas la yidhaahdo yacni markaa xukunka lagu qaydo ta'biidka iyo haddii ficilka lagu qaydo lahaa suumuu caashuuraa abadan yacni markaa caashuuro weligiin sooma yacni naski waa geli karaayoo lama odhan karo maadaama ta'biid lagu qayday oo abadinimo la tilmaamay xukunkaa lama nasakhi karo lama odhan karo waayo ta'biidku wuxuu noqonayaa uun in loo jeedo wixii naskiga ka horreeyey abad ku tahay saasaa laga tilmaamaya wixii markaa naskiga ka horreeyey ayuunbay abad ku tahay bee markaa laga tilmaamaya innaa lan nadkulahaa abadan maa daamuu fiiha yacni ta'biid inta la keenay in haddana markaysagaa qayd la raaciyo taasna qur'aanka waa ku soo aroortay waxay yidhaahdeen geli mayno abadan weligayo geli mayno maa daamuu fiiha intay dhex daa'imaana iyagu ku dhex sugan yihiin baanaan gelayn baytulmaqdis marka waxa weeye ta'biid intay sheegeen bay haddana sii qaydeen marka taqyiidkaa markaa la sii qayday ee ta'biidka ka dambeeya waxa uu tilmaamayaa isma tanaaqudayaanoo lama odhanayaan yacni abadan maadaama la yidhi cimrigood inaynay gelin bay faa'iidaynaysaa cimrigood inaynay gelin bay faa'iidaynaysaa la odhan maayo ee wuxuu noqonayaa uun yacni wasfigaasi intuu joogo ayaa abadiyadu baaqi tahay tanna waa la mid waxay noqonaysaa xukumkaasi intuu muxkam yahay ayaa ta'biidkaasi baaqi yahay macnuhu saasoo kale noqonaya wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah yacni markaa haayaa laga daba keenay inta ta'biidkii la sheegay ayaa haayo laga daba keenay oo marka waxay noqonaysaa colaad iyo nacayb ayaa dhexdeenna ka daahiray oo ka muuqday weligeen aynu isnacabnahay oo isla colnahay ilaa aa ilaahay keligii ka rumaynaysaan oo bimacnaa tawxiidka la imanaysaan marka waxa weeye ta'biidku wuxuu noqonayaa waxa markaa haayadaa ka horreeya ayuu noqonaya wadaadka ibnu xaajib la yidhaahdaa wuxuu kala saaray markaa ta'biidka qaydista lagu qaydayaa ma ficil ku sugnaatay mise xukum ku sugnaatay haddii ficilka ay ku sugan tahay oo suumu caashuuraaa abadan hadday tahay yacni suurada noocaas oo kale ah waa bannaantay wa badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abadan xataa tu'minuu billaahi waxdah ficilkii baa markaa la qayday oo ta'biid lagu qayday suuradaa waa bannaantahay buui amaa haddii isimka markaa la qaydo oo ta'biid lagu qaydo iyadu ma bannaana buuhi sababta inay u bannaanayna waxay tahay isimka waxaa la yidhahdaa dawaam wax la yidhaahdo ku tusinaya iyo hubuut maadaama dawaam iyo hubuut uu ku tusinayo waxay noqonaysaa inaanu isaga ku bannaanayn laakiin jamaahiirta culammadu waxay qabaan inay farqi labada mas'alo marka aynay kala lahayn oo waxa weeye mid kastaba markaysagaa naskhigu inuu geli karo sidaas iyadaa bay markaa qabaan inshaaguna waa wixii aan khabar ahayn oo dhan ayaa waxay gelayaan qaybta inshaaga la yidhaahdo waa dalabkii awaamirtii iyo nawaahidii iyo baa soo gelaya wayunsaqu waa la nasakhaa alinshaa inshaagii baa la nasakhaa walow mu'abbadan walow kaana haba ahaado markaa inshaagu mu'abbadan mid la abadiyeeyey haba ahaade waalqaydu qaydka markaa yacni fi lficli taabiid markaa lagu qaydayaa fi lficli ficilka gudihiisa lagu qaydayaa iyo walxukmi xukumka gudihiisa lagu qaydayaa badaa waa muuqday oo markaa waa daahira wa fi lakhiiri suurada dambaa manaca bnu lxaajibi inaa xaajib markaa uu manciyey oo waxa uu ihi markaa lama nasakhi karo haddii xukumka lagu qaydo yacni ta'biidka ka mustamirin bacda sawmin waajibin sida markaa erayga mustamirin ah oo bacda sawmin waajibin dhacday tusaalaheedu taas oo kale weeye wa nasku likhbaari biiijaabi khabar binaaqidin yajuuzu laa nasku lkhabar wa nasku likhbaari ay wa nasku iijaabi likhbaari ku waran in la waajibiyo nasakhaadda la nasakhayo wa nasku likhbaari ay wa nasku iijaabi likhbaari ku waran in la waajibiyo nasakhaadda la nasakhayo biiijaabi khabar ay biiijaabi ikhbaarin yacnii ku waran markaa la waajibiyey lagu nasakho binaaqidin yacni markaa lagu warramayo binaaqidin wax liddi ku ah markaa warkii hore ku warrankii hore ee la waajibiyey wax ku liddi ah yacni markaa inaad ku warranto haddana dib lagaa waajibiyo oo taa lagu nasakho yajuusu waa bannaan yahay laa naskhulkhabar khabarka in isagaa la nasakhaa ma bannaana waynaga tilmaannay in hadalkii loo qaybiyo inshaa iyo khabar in loo qaybiyo waynaga tilmaannay furuuq baa inay ku kala duwan yihiin yacni inshaaga iyo khabarku yacni yacni waxay ku kala duwan yihiin furuuq u dhaxaysa ayaa jirta furuuqda u dhaxaysay ku kala duwan yihiin waxaa ka mida sida shaarixuba uu tilmaamayo khabarka markaa madluulkiisa iyo waxa uu ku tusinayaa waxa weeye waa arrin khaarijiya oo isaga daatadiisa ka baxsan ayuu khabarka ku tusinaya inshaagana markaa madluulkiisu khaarijka ama dabadda markaysagaa wax wujuudiyo jiritaana kuma lehe dib in laga jirsiiyaa la doonaya oo marka lagu yidhaahdo markaa yacni salli salaata salaada tuko yacni salaaddii markaa dabadda xaasilka ma aho bimacnaa khaarija dihni mid xaasilka ahoo markaa jirta ma aha laakiin waxa weeye in dib laga jirsiiyo ayaa la amrayaa oo markaa lagaa dalbaya marka waxa weeye midna madluulkiisu yacni khaarija dihni ayuu markaa wujuud ku leeyahay ama markaa yacni wujuudkaa laga waayay oo hadduu wujuudkaa ku yeeshana wuxuu noqonayaa sidqi hadduu wujuudkaa laga waayana wuxuu noqonayaa kadib iyo been buu markaa noqonaya midna waxa weeye dabadda markaysa waxaan marka hore wujuud kuma laha marka midna tasdiiq baa ka suuragalaya takdiib ayaa daatadiisa khabarnimo marka laga eego ka suuragala midna kama suuragal aha khabar marka laga warramayana waxaa leeyahay maa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaatihi wixii markaa runnimo aqbalo in la yidhaahdo run baad sheegtay aqbalaya wixii beennimo aqbalayo in la yidhahdo been baad sheegtay aqbalaya marka daatadiisa uu khabar yahay laga eegay cidda tidhi ama waxa uu ku saabsan yahay aan laga eegin yacni run baad sheegtay iyo been baad sheegtay wixii ay suurtoobi karto tasdiiq iyo takdiib ka suuroobi karo ayaa waxaa la yidhahdaa khabar la yidhahdaa khabarka halkan laynoogu sheegayaana ka muqaabilulkitaabi ah oo baabul akhbaar inoogu iman doona ama baabusunne yacni loo yaqaano ma aha ee waxa weeye waa khabaroo muqaabal u ah ama muqaabil u ahoo ka soo horjeeda inshaaga kaas weeye ka halkan lagaga warramaya marka wixii ku saabsan yacni inshaa inuu naskhigu galo horuu kugu soo sheegay wixii khabar ku saabsan iyo war ku saabsan yacni naskhi ma gelayo oo isaga lama nasakhayo taasuu inoo tilmaamaya laa naskhulkhabar masalada baydka markaa inta badan uu ku sheegayna waxay tahay inaad wax ku warrantaa lagugu waajibiyey wax inaad ku warranto markii lagugu waajibiyey ma bannaan tahay wixii markaa yacni lagugu waajibiyey inaad ku warranto wax kullidii haddana inaad ku warranto in lagu nasakhaa ma bannaan tahay sheikhu wuxuu leeyahay waa bannaan tahay oo waxa lagu yidhi markaa waxaad u sheegtaa dadka oo waajib kugu ah inuu zayd ninka la yidhaahdaa yacni markaa uu xanuunsanayo haddana markaasaa lagugu yidhi maya waxaad u sheegtaa warkii hore ka noqo waxaad u sheegtaa zayd ninka la yidhaahdaa inuu caafimaad qabaa waajib kugu yahay dadka u sheeg sidaas markaa ku warran arrinka noocaasi ma bannaan tahay yacni waxa weeye waxa uu tilmaamayaa sheikhu markaa inay bannaan tahay ishkaal baa la keeno ishkaalku waxay tahay sida shaarixba uu inoo tilmaamayo oo miyaynay ka laazimayn marka lagu yidhi waxaa ku warran ee waajib bay kugu tahay haddana lidkeeda ku warran waajib bay kugu tahay oo taa in lagu nasakho miyaynay ka laazimaynin in yacni warkii hore inuu been yahay labada kha- labada war ee lagu warramayo inuu markaa mid been yahay miyaynay ka laazimayn fain qiila yalzamu calaa hada iijaabu alikhbaari bikadibin liannahu laa yasixu sidqu lawali waathaani bal laa budda min kadibi axadihima faljawaabu anahu laa munaafaata anahu laa munaafaata bayna iijaabi alikhbaari wa bayna kowni almukhbari bihi hayru waaqicin wa bayna kowni almukhbiri bihi wa kayna wa bayna kowni almukhbari bihi gayra waaqicin fii nafsi اlamri yacni isma diidayaan buu yidhi in waxa weeye waajibinta la waajibinayo ku warran iyo ahaanshaha uu yahay waxaa lagu warramayaa midaan waxa weeye dhicin laba shay oo markaysa waxaan markaa iska hor imanaya ma aha alaa tara annaka low sa'alaka daalimun can rajulin tacrifu maxallahu wa anta muuqinun ana adaalima yuriidu qatlahu dulman walaa yumkinu an tatakhallasa min aldaalimi ila biljawaabi annahu yajibu calayka alikhbaaru bigayri alwaaqici miyaad ogayn markaysaga waxaan hadduu nin daalimi oo aad og tahay inuu hebel oo beri ah oo aan markaysaga waxaan waxba galabsan doonayo inuu dilo dil hadduu ku weydiiyo kugu yidhaahdo hebel markaa ma og miyaad ogayn markaysaga waxaan hadduu nin daalimi oo aad og tahay inuu hebel oo beri ah oo aan markaysaga waxaan waxba galabsan doonayo inuu dilo dil hadduu ku weydiiyo kugu yidhaahdo hebel markaa ma og tahay meeshuu markaa ku sugan yahay oo adigana laga yaabo inay madarro iyo dhibaata kaaga timaado haddaad tidhaahdo waan ogahayoo laakiin kuu sheegi maayo taasna adigana darar kaaga imanayo inay waajib kugu noqonayso inaanad markaysaga u sheegin a inaanad u sheegin inay waajib kugu noqonayso oo ay tahay axwaashii kadibka iyo beenta markaa la bannayn jiray wa an taquula adrii wa an taquula laa adrii waantwa anta tadrii iyo inaad markaa tidhaahdo inaad waxa weeye markaa garan maayo adigoo garanaya marka waxa weeye labada shay inaanu iscaaridaynin ayuu markaa tilmaamaya oo bimacnaa ay suurtoobi karto kadibka laftiisu inuu wakhtiyada qaarkood bannaanaado taxliilkiisu saasuu noqon karaa mid kale si kale waxaa suurtoobi karta yacni waxa markaa lagu yidhi waxaa ku warran haddana waxaa ku warran baa la yidhi waxaa dhici karta markaysa waxan markaa khabarkaas yacni masalan inuu naskhi geli karo oo yani maala inuu ikhbaarka naskhi geli karo geli karo oo yani ay tahay yani masalan bisarfi nadar inuu markaa taagnaa iyo inaanu taagnayn hadda waxaad ku warrantaa inuu markaysagaa fadhiyo a inuu fadhiyo sidaa ku warran taa lafteedu markaysaga waxa waa dhici karta khabarka marka akhbaarta waxaa la yidhaha naskhi ma geli karo waa sida markaa raajixa culammada jamaahiirtu ay mareen waxaana looga jeedaa khabar maxdiya markuu yahay amaa khabar maxdiya haddaanu ahayna uu yahay khabarun yuraadu bihi linshaau khabar inshe looga jeedo sida khabarun yuraadu bihi alamru ama khabarun yuraadu bihi annahyu jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan intaa lafteeda uu naskhi geli karo a khabar maxdiya oo saafiya haddaanu ahayna khabar amar looga jeedo ama khabar nahyi looga jeedo hadday tahay naskhi waa geli karaa jamaahiiru ahlicilmi markaas siday qabaan shiikha faal la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi maya khabarun yuraadu bihi alamru aw innahyu kaas laftiisa macnahiisa khabarnimo marka laga eego aawadeed baanu naskhi u geli karin oo khabarkii insha looga jiray wax naskii ma geli karo a yacni laba shaa'ibuu leeyahay shaa'ibadaa khabarnimo ee soo gashay darteed baanu naskhi u geli karin oo waxaan inuu mutaxaqiq yahay oo uu ka dhigan yahay sidii wax xaqiiqa ah ayaa laga dhigay oo marka isagaa jira marka sidaas aawadeed naskhi ma geli karo buu yihi lakin jamaahiru ahlicilmi waxay qabaan inuu naskhi uu geli karo hadduu yahay khabar amar looga jeedo ama nahyi looga jeedo khabarka haddaba labadaa midnaba aan looga jeedin inaan naskhi geli karin ma itifaaq baa mise khilaaf baa ku sugan khilaaf laftiisa waa soo naqliyen culamada qaar baa itifaaq sheegay laakiin waa laga daba tegay oo zarkaashi waa markaa yacni waa baxsinayaa waxaanu tilmaamayaa markaysaga akhbaartii uu kala qaadaya jamculjawaamica laftiisana markaa subki waa ku ishaaray oo inuu khilaaf mas'alada ku jiro waa tilmaamay oo wuxuu idhi khabarka markaa in la nasakhaa ma bannaana markaasuu haddana kala qaado wuxuu idhi waxa kale oo la yidhi hadduu khabarku maadi ku sugan yahay oo wax tegey uu yahay in la nasakhaa ma bannaana laakiin hadduu mustaqbal yaho soo socdo naskhi waa ku bannaan yahay yacni khilaafka noocaasa wuu soo raray waxaa kaloo uu zarkashi soo rarayaa baxrulmuxiidka khilaaf wuxuu ku soo rarayaa haddii waxa weeye khabarku uu ku saabsan yahay wacdi ama waciid uu ku saabsan yahay qudhiisa naskhi ma geli karaa oo ma la nasakhi karaa waxaa dabeed uu ka soo raray culimmada qaarkood inay yidhaahdeen khabarku hadduu wacdi yahay oo bimacnaa ballanqaad markaa wax wanaagsan lagu ballanqaaday hadduu yahay lama nasakhi karo laakiin hadduu yahay waciid hadduu yaho goodi hadduu yahay in la nasakhaa waa bannaan tahay oo waxa weeye yacnii khulfiga ama markaysagaa yacni guubyeelka markaa la buriyo waciidka waxaa ku sugan karam iyo sharaf baa ku sugan ee nuqsaani kuma jirto laakiin wacdiga in la buriyaa yacni taas waxaa ku jirtaa yacni nuqsaan baa ku jirta inii wain awcadtuhu aw wacadtuhu lamuklifun icaadi wamuujizun mawcidii baa shaacirka yidhi yacni anigu waxa weeye haddii aan markaa ama markaa yaboohoo ballan qaado amaba aan goodiyo goodigaygii ciqaabka aan ku goodiyey iyo tahdiidaadkaygiina waan markaysagaa waa buriyaa oo bimacnaa waxa weeye ma fuliyo wacdigaygina waa fuliyaa buu ihi ballanqaadkaygii wanaagsanaaye aan waxa wanaaggaa ku ballanqaadayna kaasna waa fuliyaa buu markaa sidaas aawadeed bay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen wacdiga iyo waciidka yacni markaa farqi baa ku sugan macnaha noocaasa xadiis ku soo aroorayna waa jiraayoo marka abuu yaclaa uu musnadkiisa ku soo wariyey oo shaykhul albanina markaa xadiiskaa uu saxiixiyey xadiiskaasoo tilmaamaya yacni qow ilaahay u ballan qaado yacni ballanqaad markaysagaa yacni khayr ah oo wanaagsan yacni markaysaa waxaad markaa waxa weeye waa u oofiyaa oo waa u fuliyaa kuuse u ballanqaado ballanqaad markaysagaa waciida ama ciqaab ah uu u ballanqaado yacni markaysa waxaan markaa hadduu yacni ilaahay khiyaar buu kaga sugaya bimacnaa hadduu doonona waa u oofinaya hadduu doonana markaysaga waxaan markaa yacni ma oofinayo xadiiskaasoo sheikhulalbanina uu saxiixiyo u yidhi sanad saxiixuu ku soo arooray dariiq kalena weliba waa leeyahay oo markaa sii ayidayaa ayaa waxa weeye oo isagana sanadkiisuu saxiix yahay ayaa ku soo arooray markaysagaa uu yidhi ayaa isaguna jira oo waafaqaya marka muqtadaa yacni markaa shicirka uu yidhi inii wain awcadtuhu aw wacadtuhu lamuklifun icaadi wamunjizun mawcidi laakiin iطlaaqiisa calaa kulli xaal ma aha oo gaalada waciidka uu ilaahay u ballanqaaday ee ugu goodiyey naarta inay gelayaan oo ku waarayaan xatmi weeye ilaahay inuu oofinayo laakiin waxay ku saabsan tahay waciidka markaa muslimiinta ahlulkabaa'irkaa loogu loogu ballanqaaday naarta ta noocaasa ayaa markaa looga jeedaayo lagu xambaaraya iطlaaqiisa ma aha iطlaaqiisa ma aha waa ciddii ahlulmashiya markaysagaa ahaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa amaa ciddii kale ee waxa weeye gaalnimo ku dhimantay iyagu markaysagaa naartay gelayaan oo ku waarayaan waciidkoodu waa xatmi waana la oofinaya yacni muslimiinta ahlulkabaa'irka laftooda yacni waxa weeye inay ciduun kollay naarta ka gashaa iyadu waa xatmi inay ciduun naarta ka gashaa xatmi weeye qawlka markaysagaa raajixi ahlusunna waljamaca marka ay qabaan waana sida axaadiista rasuulka sala allahu aleyh wasalam mutawaatirka ay ku tusinayso wa ilaa haddii la yidhaahdo markaysagaa waxaa markaa suurtoobi kartaa inaan markaa muslimiintii ahlulkabaa'irkaahayd cidiba naarta aynay ka gelin waxaa markaysagaa yacni noqonaysaa axaadiistii mutawaatirkaahayd ee soo aroortay in ahlunaar in qaar la cadaabi doono naarta laga soo saari doono inay bannaan tahay in muqtadaheeda iyo waxay sheegaysaa inay baaqato ayaa ka dhalanaysa wa nasku likhbaari ay wa nasku iijaabi likhbaari ku warran markaa in la waajibiyo ku warran markaa la waajibiyey yacni nasakhaadda la nasakhaa oo biiijaabi khabarin ay biiijaabi ikhbaarin yacni markaa lagu nasakho ku warran in la waajibiyo binaaqidin ay binaqiidihi wax ku lidiya khabarkii hore wax ku lidiya in lagu warramo la waajibiyaa yojuusu waa bannaan yahay laa nasku lkhabar khabarka in la nasakhaa maxdiga ah ee aan inshe looga jeedin isaga markaa in la nasakhaa ma bannaana wa kullu xukmin qaabilun lahu wa fii nafyi lwuquuci litifaaqu qad qufi wa kullu xukmin xukm dhammaantii qaabilun mid aqbalaya weeye lahu ay linaskhi u aqbalaya wa fii nafyi lwuquuci yacni dhicitaanka markaa inuu yacni dhicitaan inuu inuu dhaco in la waayaa alitifaaqu markaysagaa yani itifaaq baa qad qufiya markaysagaa lawa qad qufiya markaa la raacay bimacnaa wuxuu inoo tilmaamayaa xukun kasta oo sharciya in la nasakhaa waa bannaan tahay laakiin inayna dhicin sharaa'icdii oo dhan iyo axkaamtii oo dhan in la nasakhaa inayna dhicin taa waa la isla wada ogolya oo cid odhanaysa axkaamtii sharciga ahayd dhammaanteed waa la wada nasakhay ma jirto marka xaggan yani mas'alana waxay ku saabsantahay waaqica mas'alana waxay ku saabsantahay jawaaska waxa uu leeyahay xagga jawaaska caqliga ah haddii laga eego axkaamta sharcigaa in markaa dhammaantood la wada nasakhaa sharcan waa bannaan tahay a oo ilaahay waxa weeye waa yeeli waa yeeli lahaa hadduu doono inuu markaysaga axkaamtaa wada nasakhaa yacni taasi waxay ahayd markaa mid bannaan laakiin inay dhicin waa la isla ogolyahay mas'alada markaas sidaas culamo badan baa usoo naqlisay wadaad ghazaali la yidhaahdaa ka daba tegayoo waxa markaa uu yidhi maye waxa weeye axkaamtoo dhan in la wada nasakhaa ma bannaana oo haddii markaa layahay axkaamta waa in la wada nasakhaa bannaan wixii ku nasakhaye wixii nasakhayee naasikh ahayd in la helaa marka ay keensanayso naasikhaa nasakhae axkaamtii oo dhan wada nasakhay qudhiisaa xukum ah marka waxa weeye kollay xukum la waayi maayo walow xukumkii naasikhana ha ahaaday a mustasfaha ayuu hadal noocaasa oo uu tilmaamayo inaynay suurtoobi karaynin oo waxa weeye naasikhi uu yani ay keensanayso naskhiga axkaamta la wada nasakhaa naasikhii in la garanayo garashada naasikha la garanayaana ay markaa keensanayso axkaamtii qaar inay baaqi tahay tacliilka noocaasuu ku tegay waxayna u nisbeeyeen culamo badanoo usuuliyiinta ka midii ee hadalkan markaa ay sheegeen wa kullu xukmin qaabilun lahu axkaamtoo dhan ilaahay inuu wada nasakhaa inay bannaan tahay waxay ku tilmaameen khilaafka sidaa la khilaafo muctasilay u nisbeeyeen oo waxay yidhahdeen muctasiladu waxay iyagu qabaan waxa weeye inay markaa aynay bannaanayn axkaamta in la wada nasakho oo axkaamta bacdi ka mida ayay waxay leeyihiin naski wax la yidhaahdaa ma geli karo ayay leeyihiin markaa sidaas aawadeed waxay ka dhigeen khilaafku inuu yahay khilaafun bayna almuctasila wa bayna ahli sunna noocaasay markaa ka dhigeen laakiin masalada noocaasa calaa kulli xaal hadalkooda waxaa laga dareemayaa in yacni ghazaali oo keliya uu khilaafay laakiin ghazaali oo keliya ma khilaafina culamo badan baa khilaafay waxaa ka mida culammada markaa khilaaftay khatiib albaqdaadi sheikha la yidhaahdo oo waxa uu ku yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo alfaqiih waalmutafaqih alfaqiih waalmutafaqih waa kitaab laba mujallada waana kitaab usuululfiqhi ah waana kitaab markaa asari ah yacni weeye waxaa markaa uu yidhi khatiiba albaqdaadi wannasku laa yajuuzu ila fima yasixu wuquucuhu calaa wajhayni kaasawmi waasalaati wagayrihima min alcibaadaati asharciya فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى الذاتية وصفات الله, وصفات الله تعالى الذاتية كعلمه وقدرته وما, وما, وما إلى ذلك وما ذلك من صفاته فلا يصح فيه النسخ وكذلك ما أخبر تعالى عنه من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة فلا يجوز فيها النسخ وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال ويأجوج ومأجوجه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ونحو ذلك فإن, فإن النسخ فيه لا يجوز الفقيه والمتفقه مجلد ككوات صفحة لو بقول يشانية كنتن إلى لو بقول يلحية كنتن خلاصة هذا الكس وحيت المامسة نسخه وحكب الناية يقول الشيء اللي بوجه أكل الدوان أكل دعي amaa shayga weji keliyuun isagu u dhici karay aan weji labaad inuu u dhacaa aynay suuragal ahayn isaga in la nasakhaa ma bannaana ashyaada waxa weeye weji keliya inay u dhacdo mooye si kale aan aqbali karaynin waxaa ka mida tawxiidka waxaa ka mida sifaadka ilaahay tawxiidka iyo sifaadka ilaahay in la nasakhaa yacni ma bannaana in badanoo usuuliyiinta ka mida waxaad ku arki kartaa inay odhanayaan muctasila waxay tii waxay yidhaahdeen macrifada ilaahay iyo wixii ku saabsan taxriimulkufri iyo lama nasakhi karo waayo waa ashyaa markaysaga xoogan qaarna caqligu uu waajibinayo qaarna caqligu xaaraantinimaynayo iyagu waxay ku dhigan dhisan tahay mas'aladooda taxsiinka iyo taqbiixay ku dhisan tahay a marka wuxuu tilmaamayaa khaiib albakdaadi in tawxiidka iyo sifaatka ilahay in la nasakhaa inaynay bannaanayn wakadalika wax allo wuxuu ilaahay akhbaar uu sheegay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu sheegay oo ama maadi ha ku saabsanaadaanoo wax tegey ha ahaadaan ama wax soo socda ha ahaadaan iyagana in la nasakhaa ma bannaan oo iyaga markaysaa waxaan markaa xaggee yacni u ka gelaysaa ictiqaadka la ictiqaadinayo akhbaarta noocaasee la rumaynayo ayaa markaysa waxaan markaa uu ka soo gelayaa markaa waaj waajibku ka soo gelaya marka arrinkaa wuxuu ku sheegay alfaqih walmutafaqih mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo shan iyo konton ila laba boqol iyo lix iyo konton bitaxqiiq caadil alcaziizi dabca uulaa min daari bni jawzi hadalkaas uu khatiib albaqdaadi uu sheegay mid la mida ayuu abuu mudafar asamcaani uu ku sheegayaa qawaaticu aladilla fii usuuli lfiqh waxaanu ku yaallaa hadalka hadalka khatiibka shabaha mujalladka markaas saddexaad ee qawaaticu aladilla fii usuuli lfiqhi safxadda waxa weeye lix iyo siddeetan yacni dabcada markaysaga waxa shanta mujallada ee labada wadaad ee xakamiyaanka ahi yacni markaa ay taxqiiqiyeen wakadalika hadal kaloo hadalka khatiib albaqdaadi la mida ayuu isagana sheegay abu isxaaq ashiraazi oo aan waxba kaga duwanayn baad mooddo xataa xuruufta inay kala qaateen oo yacni ayuu ku sheegay kitaabkiisa lumaca la yidhahdo abu isxaaq ashiraazi yacni waxaanu kaga yaallaa safxadda boqol iyo laba iyo labaatan ilaa boqol iyo saddex iyo labaatan khilaaf mas'alada ku saabsan waxa kale oo soo naqliyey zarkashi baxrulmuxiidka ayuu ku soo naqliyey waxaanu markaa tilmaamay sina in jumhuurku qabo sina marka wuxuu u nisbeeyey daa'ifo ahlucilmiga ka mid oo sayrafi iyo abu isxaaq almarwasi iyo saliim araazi ay ka mid yihiin waxaanu sidaas ku sheegay albaxrulmuxiidka mujalladka shanaad safxadda laba boqol iyo laba iyo afartan ilaa laba boqol iyo saddex iyo afartan dabca aluulaa ee la daabacay sannaddii kun iyo afar boqol iyo afar iyo tobankii daarulkutubi waxaana markaa weliba ay u eg tahay zarkashi ra'yigaas inuu dooranayo oo waxay ugu eg tahay hadalkaas khilaafka halkuu ku soo noqlinayo meel ka horrayso shuruudaha naskhiga uu kaga warramayo shuruudihii naskhiga wuxuu markaa ku daray inay tahay wax markaa yacnii laba weji inuu u dhacaa ay suurtoobi karto ee hadday tahay wax weji keliya inuu u dhacaa ay yacni markaa inay tahay mooye si kale haddaynay dhici karin sida tawxiidka ilaahay iyo ashyaada la midka ah sifaadka ilaahay iyo in la nasakhaayada ma suurowdo oo shuruudihii naskhigu ku daray taasna waxay u eg tahay inuu ikhtiyaar ahaan dooranayo ra'yigaas yacni markaa qolyaha diidaya ee in tawxiidka iyo sifaatka ilahay in la nasakhaa inay bannaan tahay zarkashi inuu taana waafaqaya ku tusinaysa ibnu cusaymiin laftiisu kitaabkiisa risaaladda ah ee usuul fiqiga ee la yidhahdo al-usuul min cilmi al-usuul ibnu cusaymiin laftiisu waa ku tilmaamay in waxyaalaha qaarkood axkaamta sharcigaa ka mid ah yacnii inaan markaa inay geli karin naskigu oo tawxiidkiiyo ka mid yihiin safxadda ma soo qorina isaga u raajic waa iska mutayasar waad heli kartaa marka calaa kulli xaal mas'aladan saasaa khilaaf ugu sugan yahay ee ha u qaadanin markaa shuraaxda kitaabka iyo yacni markaa khilaaf inay soo naqli waayeen shuraax shuraaxda jamciga iyo jamculjawaamica shuraaxdiisa iyo inay khilaaf soo naqlin waayeen inaan wax khilaafi ku sugnayn ha u qaadan yacni sida sawaabkiina waxay tahay in ashyaada qaarkood aan naski inuu galaa inaynay bannaanayn oo tawxiidku ka mid yahay iyo kufrigu inuu xaaraan yahay iyo ashyaada la midka ah wa kullu xukmin xukum dhammaantii qaabilun lahu naskiga mid aqbala weeye walitifaaqu waafaqsanaan la isku waafaqsan yahay fii nafyi lwuquuci in markaa uu dhacay inaanu jirin la isku waafaqsan yahay qad qufiya waa la raacay culammada markaysagaa ayaa la raacay bimacnaa itifaaqoodaa lagu raacay inaan markaysagaa aynay dhicin hal yastaqilu alxukmu bilwuruudi hal yastaqilu ma ku sugnaanaya alxukmu xukumku bilwuruudi aroorka uu soo arooray ma ku sugnaanaya aw bibuluuqihi mise wuxuu ku sugnaanayaa gaadhitaankiisa uu soo gaadho ila lmawjuudi kii jiray uu soo gaadho mukallaf kii jiray inuu soo gaadho miyuu ku sugnaanayo dimmadiisa ma waxa weeye soo aroorka uu keliya uu soo arooraa ugu filan inuu ku sugnaado dimmada mukallafka mise waxa weeye dimada mukallafka ku sugnaan maayo ilaa uu isaga soo gaadho faalcazlu casilaad yacni bilmawti wax lagu casilo aw ilcadli ama casilaad marka waxa weeye wax lagu casilaa carada waa soo darriyey khilaafka markaa la isku khilaafsan yahay mas'aladaas wuxuu ku soo darriyey ma bimujarad alwuruud bay ku sugnaanaysaa oo cadligaasi soo arooray mise gaadhitaanka ay soo gaadho qofkii la casilayo wakiilka ahaa kadaa saasoo kale u ahaada qadaa'u jaahilin jaahil qallaynta uu qallaynayo lilmuftarad wixii la faral yeelay marka uu qallaynayaa sidaasoo kaley ahaada mas'alada uu halkan inooga warramayaana waxay tahay waa mas'ale ku saabsan khitaabku sidiisaba khitaabka sharciga ha ahaado ama khitaabka dadka ha ahaadee ma wuxuu ku sugnaadaa cidduu khuseeyo nisbadooda ma wuxuu ugu sugnaanayaa soo aroorka uu soo arooray keliya mise gaadhiista uu soo gaadhay waxaa ku sugan mas'alada noocaasa khilaaf baa ku sugan shaekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ku soo naqlin jiray majmuuculfataawaha mujalladka labiyo tobnaad inay ahayd baan u malaynayaa hadda markaa shan boqol safxadda ku dhow waxaan filayaa yacni afar boqol iyo dhowr iyo siddeetan ilaa shan boqol baa eegi doontaan ilaa shan boqol iyo laba waxaa markaa uu soo naqlin jiray khilaaf mas'alada ku saabsan waxaanu odhan jiray markaysagaa saddex qowl ayaa culammadu mas'alada ay kala yihiin qolo yidhaahdaa yacni khitaabku sidiisaba wuxuu ku sugnaadaa wuruudka uu soo arooro keliya maye waxa weeye wuxuu ku sugnaadaa qolo marka iyagu leh soo aroorka kuma sugnaadee yacni buluuqa uu soo gaadho ciddii waxa weeye uu khuseeye lagu kallifayey ayuu ku sugnaada iyo qowl kala qaadayaa khabarku ma ahaay yacni marka xukunku ma ahaayey mid naasikha oo xukum hore oo jiray nasakhaya iyo waxa weeye xukum yacni hore oo jiray inaanu nasakhayn wakti horaa igu dambaysay inuu sidaas odhan jiraan filaya badda waa la raajici doonaa marka waxa weeye khilaaf buu mas'alada noocaasa kusoo naqlinaya markuu khilaafka soo naqliyana wuxuu arjaxayaa qowlka culammada ku tagtay inuu ku sugnaado buluuqa uu soo gaadho qowlkaas inuu raajix yahay markaasuu adillo badan u deliishanayaa oo kitaabka iyo sunnada iyo markaysa waxaan markaa qiyaaska saxiixa ah iyo wax fara badan buu deed markaa u deliishanaya ou halkaa ku keeni jiray inay mujalladkaas ahayd baan ku rajo weynay calaa kulli xaal qowlka markaa sawaabkee raajixi waxay tahay ee jamaahiiru ahli cilmi ay qabaan inuu buluuqa ku sugnaado shiikhuna waa tilmaamay qowlkaa in jamaahiirtu qabaan oo waxa uu odhanayaa shanqiidi sharaxiisa waاkhtaara hada alakhiira ibnu lxaajibi wasubkiyi wacalayhi alakharu yacni qowlka dambe oo inuu markaa buluuqa uu ku sugnaado qowlkaa dambe waxa doortay ibnulxaajib iyo subki culammada badankooduna waa qabaan markaa jamaahiiru ahli cilmi inay qabaan ayay markaa ku tusinaysaa ibnu najaar alxambali waxa uu ku yidhi kitaabkiisa sharxu lkawkab almuniir la yidhaahdo walaa xukma linnaasiki maca jibriil calayhi asalaamu itifaaqan qabla an yablugahu قبل أن يبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه لم يثبت حكمه في حق من لم من لم يبلغه عند أصحابنا والأكثر سونا وحوت الممين مركز جماهير قباء وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه أخذ بقص بقصة أهل القباء والقبلة وقيل يثبت بالذمة واختاره جماعة من الشافعية كالنائم وقت الصلاة واستد... واستدل للأول وهو الصحيح واستدل للأول وهو الصحيح أما واستدل بدأ واستدل للأول وهو الصحيح بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد لأنه لو نسخ لو نسخ واجب بمحرم أسم بترك الواجب اتفاقا وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا شرح الكوكب المنير مجلد كالصدحات شنبقل يسديتا إلى شنبقل يكوب يسديتا وحاول تلمام يا خلاصة وشيغ يا وحيتا ابن النجار بمعنى حكمك وحوي وحكم ليلة ذا ناسخة ومصغنان اه يعني جبريل لتركيسة yacni xukunkii jibriil uu hayey ee loo soo dhiibay haddii intaanu nebi maxamed soo gaadhin la nasakho yacni markaa xukunkaas yacni nisbadiisa uma sugnaanayo nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaa uu soo gaadho nebiga laakiin hadduu soo gaadho dadka aanu soo gaadhin dimmada markaa dadka ma ku sugnaanaya haddau dunta naskhiba maaha yacni xukun baa soo arooray nebigu soo gaadhay sala allahu alayh wasalam dadkii weli ma soo gaadhin oo nebigu uma sheegin intaanu dadkii u sheegin waajibka xukunkaasi weli dadkii masaaraanaya oo markaa inuu nebiga soo gaadhay oo soo arooray oo soo degay waxyigaasi maku ma ku fuulaya mise ilaa uu soo gaadhayo iyaga mukallafiinta markaa kuma sugnaanayo waxa uu tilmaamayaa markaa jamaahiirta culammadu inay qabaan oo xanaabiladuna ka mid tahay inaanu ku sugnaanaynin ciddii aanu soo gaadhin waana daahirka kalaamka axmed buu ihi waayo qisada ahluquba iyo qibladuu deliishaday qisada ahluquba iyo qiblada waxaa laga tilmaamaya qibladii baa la bedelay oo sidii markaa baytulmaqdes loogu jeesanayey baa la nasakhay qibladii oo waxaa la yidhi kacbada u jeesa reer quba ma ogeyn in markaa qibladii la nasakhay isagoo naskigii uu jiro aynay ka war haynin bay ka u jeesteen baytulmaqdes salaaddii casar salaaddii casar markay u jeesteen nisbadooda haddii la yidhaahdo mujarad inuu soo degtay qiblada xukumkii nasakhayey ayuu dimadi dimadooda ugu sugnaanaya haddii caynkaa layahay waxaa ka laasim lahayd meel aan qiblo ahayn bay isaga jeesteen markaa salaaday u jeesteenna waxa weye waa baatilo waxaynay noqonaysaa markaysaga inay qalleeyaan salaadii hadhow markii saxaabigii u sheegay iyagoo salaaddii dhexdii kaga jiray uu yimi markaasuu alaa ina alqiblata qad xuwila qibladii waa la bedelay oo kacbadaa loo bedelay salaaddii marka waxa weeye kamay bixin oo may odhan wartaynu xaggaa u tukannay ka kacbay ahaydee hadda markaysaga waxaan markaa qibladii aan u jeesanno oo markaysaga salaaddii aan is-inaafno ee waxay ku sameeyeen markaa salaaddii way ku bineeyeenuno intii dambey xagga kale u jeesteen waktigii nebiga inay dhacday sala allahu alayh wasalam nebiguna markaysaga ma odhan salaadaa waa inaad qallaysaan waayo intii hore meel aan qiblo ahayn baa yani u jeesateen marka nisbadooda qibladu inay tii uun u ahaydoo xukumka hore ay istisxaabayaan oo istisxaabul markaysaga yani xukmilmansuuki ilaa an y ilaa an yabluqahu naasikhu inay caynkaas ahayd baabulistisxaabna waa ku iman doontaa insha allah wey marka waxa weeye taas iyadaabay markaa ku tilmaamaysa taas ayay ku faa'iidaysa jamaaca shaaficiyada ka mid ah khilaaftay oo waxay yidhaahdeen maya xukunka markaysa waxaan markaa haddii aanu nebiga mar soo gaadhay waa u sugnaanayaa markaysa waxaan markaa dadkii mukallafiinta ahaa dimadoodu ku sugnaanaya oo dimadoodu ku sugnaanaya maxaa uga jeedaan ma waxaa dad baad ku kalifaysaan waxa ayna ka war haynin takliifu maa laa yutaaq miyaynay ka imanayn ilaahay miyaan odhan laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha maya waxay yidhahdeen baabu tacsiim ugama jeedno iyo dambaab waxay yidhaahdeen markaa dambaabsiin ugama ugama jeedno iyo inaan markaanu leenahay waa dambaabeen ee waxa weeye waxaanu leenahay dimadoodu ku sugnaanaya dimadooda ha ku sugnaade ee waxay yihiin macduur bay noqon karaan oo isimka kaga ismiga iyo dembiga kaga baaqan karaa oo waxay la mid noqonayaan waxa weeye qofkii hurday ee haddana salaaddu markaa ay ku waajibka ahayd kaas oo kale ayuu markaa la mid noqonaya sidaas iyadaabay markaa yidhahdeen oo haddaa waxa weeye nisbadooda waa ku sugnaanaya faa'iidada marka yacni ka dhalanaysa maxay tahay faa'iidada ka dhalanaysa waxa weeyaan oo markaa ka imanaysa waa in waxa weeye la yidhaahdo ha qalleeyo qadaagaas marka isagaa la amrayo yacni taas yadaabaa ka dhalanaysa qofku isagoo hurda haddana marka aasim kuma aha dimadiisana takliifku waa ku sugan yahay hadhow markuu ogaaduun baa laleeyahay marka man nasiya salaatan aw naama canha falyusalliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa dak kanna waa saasoo kale aanu leenahay oo qadaagii baa ka imanaya markaa dimadiisa waa ku sugnaanaya muraadkaasaanu uga jeednaa ee ma aha inaanu leenahay wuu ku dembaabay markaa marka inaanu leenahay maaha sidaas iyada abay u tawjiihiyeen masalada ay daliishadeen iyo waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen qiblada marka arrinka la yidhaahdo arrinkeedu umuuraha kale waa ka sahlan yahay waayo qiblada dad baa loo cudur daaraa waana sida waxa weeye abulmudafar asamcaani mas'alada markuu khilaafkeedii uu ka warwarramo warwarramo marka dambe uu xug soo gabagabaynayaa siyar buu uga baxayaa waxaanu tilmaamayaa in waxa weeye lagaga jawaabay qiblada markaysaga arrinkeedu inuu markaa sahlan yahay aynay markaa tahay qofku hadduu macduur yahay in loo cafiyo oo waxa weeye salaaddii markaysagaa kii musaafirka ahaa sunnihii oo kale inaanu qiblada uga jeesan baa loo yacni loo saamaxay kii markaa ijtihaaday ee qibladii meel aan hayn u tukaday oo kale marka isagana waa loo cudur daaray waa tii markaysaga aayadda kusoo degtay markaysagaa yacni yacni labada tafsi tafaasiirta la saaro markaysaga ay ka mid tahay fainama fa aynamaa tuwalluu fasama wajhu llah markaa sidaas aawadeed qiblada marka isaga arrinkii aladan marka isaga asiilkee weyn yani markaysagaa xujo idinku noqon mayso taaba haddii laga yimaado arrin aan qibladoo keliya ahayn baa masalada u daliila maxaa u daliila waxaa u daliiloo kale waxa weeye sida abu cabdillaahi dahabi kitaabkiisa alkabaa'ir la yidhaahdo uu kaga warramay oo markuu ka warramayo qaybta kabiirada saddexaad ee sixirka markuu ka warramayo khaatimadeeda waxa uu kusoo gebagabaynayaa in dadka qaarkood yacni sixirkii ay suurtoobi karto in loogu cudurdaaro oo waxa weeye qofkii waagaas soo islaamay iyo markaysaga waxa dadka noocaas oo kale ah ee aan maqalba sixirka inuu xaaraan yahay mas'ale noocaasuu gelaya dabaadna markaasu wuxuu ka warramayaa saxaabadii rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxay joogeen buu yihi kuwii hijrooday yacni xabashay joogeen nebigana axkaam baa kusoo degaysay wax la waajibinayo wax la xaaraantinimaynaya waxay ku wada xidhiidhaana ma jirin marka waxaa weeye xukunka la waajibiyaa bila dabadeed buu gaadhi jiray mana odhan jirin nebigu sala allahu alayhi wasalam yacni waxa weeye waxaasaa markaa idinku waajib ahaa waydaan ka warhaynin waa inaa hadda qallaysaan taana kuma odhan nebigu sala allahu alay wasalam markaa nisbadooda inuu takliifkaasi ugu sugnaanayay uu markuu gaadho ee aanu mujarad inuu nebiga kusoo dego dimadooda aanu ugu sugnaanayn buu daliil u tahay mas'alada noocaasa uu tilmaamayo ayaa markaysa waxaan markaa udaliila waxaanu odhanayaa sidaas sida mas'aladaas oo kale ayay la mid tahay ciddii aan nasku soo gaadhinna ilaa uu naska ka maqlaayo abu cabdillahi dahabi saasuu ku sheegay alkabiratu yani kitaabkiisa alkabair alkabiratu ahaalisa aakhiru lkabirati ahaalisa kabiirada saddexaad oo sixirka ah aakhirkeeda ayuu sidaas iyadaa ku sheegay dabacaadku waa kala duwan yihin kolle dabcaddaan hayo waxay kaga dhacdaa safxadda shan iyo soddon aan usoo noqona hadalkii ibnu najaar waxa uu yihi hadalka hore waxaa loo daliishaday oo ah markaysa waxaa isaga waxa u horeeya buluuqa buluuqa waxaa loo daliishaday inuu ku sugnaanayo aanu wuruudka keliya ku sugnaanayn waxaa ka laazimaysa shay baatil ah shaygaa baatilkoo ah inuu shay keliya marna xaaraan yahay marna waajib yahay oo siday taasi uga dhalanaysa waxay uga dhalanaysaa shay baa waajib ahaa shaygii baa markaysa waxaa markaa la nasakhay waxaa lagu nasakhay shaygaasi inuu xaaraan yahay waxaa marka hore la isla ogol yahay shaygaa ku waajibka ah ilaa intii wixii nasakhay uu helaayo inuu la yimaadaa inay sidii waajibka u saaran yahay waa la isla ogol yahayo hadduu iskaga tago inuu aatimku yahay waa la isla ogol yahay waxaa ka dhalanaysa haddii la yahay dimadiisa taxriimkiina waa ku sugnaanaya imaatinka uu la yimina waa ku dambaabayaa baa ka dhalanaysa marka shay keliya wakti keliya inuu waajibna ahaado muxaramna noqdo wax mustaxiil aan dhici karin weeye waa arrin baatilah qaacidaduna waxay tahi maa lazima minhu baailun fahuwa baail wixii baail ka laazima isaguna waa baail sidaas iyadaa weeye calaa kulli xaal sida raajixi waxa weeye waa inuu buluuqa ku sugnaanayo aanu wuruudka keliya ku sugnaanaynin sidaas iyadaa weeyaan qawlkaas baa marka isagaa raajixa ahlucilmiguna aad bay uga warramaan masalada jahliga loogu cudrayaana masalada noocaas ah yacni markaa waa soo gudagelaysaa sheikuna markaysaga waxaan markaa sharaxa waa ku tilmaamay oo waa kaga warramay markaa ilaaq ma aha oo in la yidhaahdo waxa weeye cid kasta oo jaahila waa loo cudurdaaraya wax dhici kara ma aha